جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subxnimada idaacadda andalus qodobadan idiineenana waxaa ka mid ah faahfaahino dhaarada laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ciidamada mujahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka buule xaaji hoostaga magaalada kismaayo dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujahidiinta ee kuwa cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilayaadka bakool iyo shabeellada hoose wilaayada jubbada hoose ee dowladdiina usoo gebagabaysay mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada badhaadhe ee wilaayadaasi murtad maxamed abiib oo ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiidda maamul goboleedka shaala dirarka ee isku magacaabay somalilan ayaa la la'ayahay kadib markii shalay ay xabsiga dhigeen maliishaadka maamulkaasi munaasabad lagu soo gebagabeynayay xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo si weyn kaga socotay wilaayada bay ee ka dhacday degmada buula fulay ee wilaayadaasi ardayda wax ka barata muasasada alxikma ee degmada tieglow ee wilaayada bakool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho xamlada dacwiga irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ee si habsamada kaga socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo talaadu ah taariikhuna ku beegan tahay soddonka bisha safar sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijiri ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan faahfaahinoo dheeraada ee laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ciidamada mujahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka buule xaaji hoostaga magaalada kismaayo faahfaahinta warkaasi war kaloo ku aadan dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujahidiinta ee kuwa cadowga allah oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka bakool iyo shabeellada hoose waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa howlgal qorshaysan oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen buundada deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo oo fariisin ay ku leeyihiin maleeshiyaadka murtadiinta inta loobu waxay mujaahidiintu howlgalkaasi ku dileen laba askari oo murtadiin ah waxayna ku dhaawaceen lix askari oo isla maleeshiyaadka ridada ah iyadoona ciidamada mujaahidiintu ay kusoo qanimaysteen agabyo kuwa ciidanka ah shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxyaabeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley bakool ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore ee degmada waajid waxayna mujaahidiintu weerarkaasi kusoo furteen agabyo kuwa ciidanka ah howlgalladana ka kala dhacay wilaayaadka bakool iyo shabeellada hoose waxay imaanayaan xilli saacadihii lasoo dhaafay madaafiic ciidamada mujaahidiintu ku garaaceen eelaboorka magaalada baydhabo oo xaran oo xabashada itoobiya ay sababeen bakhtiga lix askari oo etoobiyaan ah iyo dhaawaca laba askari oo isla xabashada itoobiya ah
aad buu mahadsan walaalkan yaasir oo kaasi ahaa wilaayada jubbada hoose ee dowladdiina usoo gebagabaysay mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka degmada badhaadha ee wilaayadaasi walaalkan abu eyman ayaa faahfaahinaya iyadoo qayb ka ah dowraadka silsilada ah ee maamulada degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose u qabanayaan qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu maamulka islaamiga ah ee degmada badhaadhe ee deegaanada joorre dowro sharciya oo u qabtay macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada lagu barto qur-aanka kariimka ee ka furan degmadaasi dowradan ayaa loogu magacdaray sheekh xasan turki allah u naxariistee waxaana shicaarkeedu uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih muddo saddex maalin oo ay socotay dowradan ayay macalimiinta degmada badhaadhe ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah iyo tasxiixa qur-aanka kariimka idaacadda islaamiga andalus ayaa qadka telefoonka kula hadashay qaar ka mid ah macalimiintii ka faa'iidaystay dowradan magacaygu waa macalin yaasir ku nool degmada badhaadhe oo ka tirsan jubbada hoose waxaan qaadanay dowro saddex maalin ay socotay oo wax badan aan ka faa'iidnay dowrada waxaan ka faa'iidnay tasiixiga qur-aanka iyo taysiirka iyo usuulka waxayna socotay muddo saddex maalin ah wixii aan ka faa'iidna insha allahu tacaala dhanka tasiixiga ayaan wax ka akrin doonaa insha allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى magaceega cabdiraxmaan cabdullaahi cabdi bismi illaahi araxmaan iraxiim elan ogow raximaka allah allah ku raxmiya anahu xaalis an yajib waxaan kugu waajibnay calayna korkana tacallamina dalka arbaca masaajid afarta masaajidood alula midda ugu hore alculmu waa aqoon aqoonteeda wahuwa aqoontaka macrifatu llahi ilahi in aad barato ah wa macrifata aad barato nabiy allahi maxamed sala allahu alayhi wasalam wa macrifata aad barato diin alislaam diinka islaamka biladilati adigoo adilo wada athaniya midda labaad alcamalu bih waa inaad ku camalfashaa athaalisa midda saddexaad addacwatu ilayhi addacwatu waa inaad gudsaa camalka ilayhi alraabica midda afraad asabr waa inaad ku sabartaa dacwad wixii kaaga yimaado alli-adaa fiih ee dhibaato ah alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale dooraan ku galnay degmada badhaadhay oo ilaahayda islaamka ay noogu gelisay saddex bari noo socotay degmada ka tirsan gibada hoose alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale dowlada waxweyn baa inoo tartay oon ka faa-idnay waxaan rajaynaynaa mar walbaba inay noo soo noqnoqoto rag iyo dumarba nin wax akriyo iyo nin wax loo dhigo bay dadka noqdeen insha allahu haddii alla yidhaahdana waxaan rajaynaynaa inay noo sii saa-ido oo mar walbo iyo maalin walbana aan helno waan ku faraxsannahay degmada badhaadhe aad bay kor ugu qaadmatay oo dadka waxbarasha ay heleen dowradan ayaa qayb ka noqonaysa dowlad sharci ah oo maalmihii lasoo dhaafay si weynay kaga socdeen degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kuwaasoo hadafkoodu uu ahaa in jahliga laga saaro ummadda ayna bartaan diintooda islaamka
magtalid abweyman murtad maxamed abiib oo ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiida maamul goboleedka sharaaro dirarka ah ee somalilan ayaa la laayahay kadib markii shalay ay xabsiga dhigeen malishaadka maamulkaasi marwaan maxamed ayaa faahfaahinaya warkaasi xilli xiisad siyaasadeed oo aada u xoogan ay ka dhex aloolsan tahay maamulka shaadoola dirarka ah ee somalilan iyo mucaaradka maamulkaasi waxay dhowaan somalilan xabsiga dhigtay mid ka mid ah xildhibaanada dawaaqiida ah ee eridada ee sida aadka ah u mucaaradsan murtad muuse biixi murtad maxamed abiib oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka eridada somalilan gaar ahaan kuwooda mucaaradka ah ayuu maamulka eridada ah ee somalilan xabsiga u taxaabay xildhibaankan ayaa la xiray xilli uu ka soo laabtay safar uu ku tegay dalka imaaraadka oo maalmihii lasoo dhaafay uu ku sugnaa waxaana la qabtay garoonka diyaaradaha magaalada hargeysa xilli uu halkaasi ka soo degayay mucaaradka ridada somalilan ayaa durba ka farceliyey xarigga xildhibaanka mucaaradka ah iyagoona sheegay in maxamed abibi lagu xiray xabsiga mandheera islamarkaana loo xiray hab sharci darra ah siday hadalka u dhigeen waxay cambaareen u jeediyeen madaxa maamulkaasi murtad muuse biixe oo ay sheegeen inuu ka dambeeyo xarigga xildhibaanka iyagoona ugu baaqay inuu shuruud la-aan xabsiga ka soo saaro maxamed abiiba arrintan ayaa imaanaysa xilli uu khilaaf xoogan hareeyey gudaha gaalaaraacyada somalilan waxaa la aaminsan yahay in xarigga ninkan uu sii hurin doono xiisada u dhexaysa maamulka muuse biixi iyo mucaaradka ka soo horjeeda kuwaasoo hanjabaado baraha bulshada u marinayay saacadihii lasoo dhaafay
aad buu maagteen walaalkeen marwaane kaasi ahaa munaasabad lagu soo gabagabeynayay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad oo si weyn kaga socotay wilaayada baay ee ka dhacday degmada buula fulay ee wilaayadaasi abuu xasaan ayaa inoo haya warkaasi munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee baay salaadiin ugaasiyo ganacsata iyo marti sharaf kale waxaana lagu soo xirayay xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taasoo si xoog badan kaga socotay degmooyinka deegaanada tuulooyinka iyo miyiga wilaayada islaamiga ee baay xamladan oo wilaayadu ay u saartay najno gaar ah oo isugu jirtay culummo salaadiin ugaasyo iyo xubno kale oo ka socday maamulada degmooyinka wilaayada islaamiga ee baay ayaa socotay muddo hal bil ah waxayna camimtay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay munaasabadii lagu soo gabagabeynaya xamladan waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay suldaanka guud ee beesha eelaahi suldaan cabdulqaadir sheekh cabdicasiis daadey iyo ugaaska beesha garre ugaas ibraahim maxamed isaaq iyagoona si weyn u soo dhoweeyey xamladan sheegayna in xamlada ay midho dhashay islamarkaana ay gaartay dhammaan degmooyinka wilaayada oo dhan barnaamijkii mamnuucaadka ee may waajib aha inuuna dhan tanfiidino wali haddee la sheegayna awal baan aqbalni waana runtii barnaamij eed eed laynka riyaaqi waana ha dhowayni waana ha tarxiibini waana ka faraxniyo dareen kanoonka laha koobo koromee eed iyo eeda maanaha barnaamijkaasay inka faraxni weliba deganaan iyo wanaag iyo dareemana jazaahum allahu khayran walaalihan in gudbayna maylana jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xamnadii oo halka bilood la kadigayey oo maalin kasta een, culummadii iyo odayaalkii oo kadigayeen ee horta habladunka hisaabsanta geedaas mayl kuga badaayay may haytay in fiskeeda laka baabi'iyay meelun kuma hiibsan oo dhibka wadata may haytay daroogada macsiyada shay kastaba oo waxawaaye oo islaamka dhibaw in laku wada ruuji yaa horta yaa dadaal lahay wal badanna ha ku qabsameen meelo badanna wal deersi beled iyo baadiye dhatiyo walka dareeray afhayeenka guddiga ganacsatada degmada buula fullaay oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa tilmaamay in haddii ay yihiin ganacsatada ay soo dhoweynayaan xamlada islamarkaana ay dhaqangelinayaan dhammaan waxyaabihii xamlada looga hadlay eedaan ka dhowna waan hadhowayni xafladii oo xamladii oo socotay gebagabadiiaan hadda kuleeya ate walahadaninka weeri walbadan horena nisfari iyo haddana ta'kiid iyo haddana murlamaad sii adkeeyahay xamlada oo ah irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad marka insha allahu tacaala samicna wa ataacna weelnay waana qaadni dheegni qaadni ina hantadaana meel ilaahay raalliley keeyi inuuna kibiin anoo ka hadlayo macnaha codka ganacsatada adeecni dheegni hantada inuu ilaashino ilaahay meeli ka cadaayo inuuna kibiino oo ilaahayba raalli keeyi wali shaaricaasi diini ina hantadaas una ku leexino ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ee baay a-sheekh xamse abujacfar oo munaasabadda soo xiray ayaa ka hadlay xilliga xamlada ay bilaabatay iyo halka ay gaartay iyo sidoo kale sida looga faa'iidaystay si guud xamladii irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad ilaahay fadlige subxaanahu watacaala xamladaasi maxay bilaawatay labaatan iyo lama bili muxaram labaatan iyo lamadii muxaram yaxa bilaawatay soddon maalmoodaa lanka talagalay soddonkii maalmood bixamdi illaahi tabaaraka wa tacaala ku qabsoontay mayle ararka hore xamladan may haytay xamlada inka saamayn badanaaytay qaybtii hore oo tawciida haytay xamlada inka saamayn badanaaytay oo walaayada qeybo jeshal bedelan dhan dadka ka nool deerti deegaamadii dhanna deerti degmooyinka siyeedka ahoo walaayada ka koobanta degmiya dhaaftima leh tuulooyin shay inta muhiimka ana wada deerti bal eele iyoonayto waro laku waraabo baadiyada ah intiyo badan xataa xamlada bixamdi illaahi tabaaraka wa tacaala may ara kornay deerti waaliga ayaa dhanka kale ku dhawaaqay inay bilaabanayso tanfiidkii xamlada isagoona faray dhammaan maamulada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay inay bilaabaan tanfiidkii xamlada sidoo kalena oo ugu baaqay bulshada muslimiinta inay arrintaasi ka qayb qaataan ma in sheegay marka dhammaan jihooyinka ka waajahanta xamladaasi oo inta badanna waajibaadkii xamlada gudaaja ka kooy la wada geysiyey haddii ganacsata ayin haddii waalidiin ayin haddii mucalimiintii dugsiyada iyo madaarista iyo maraakiisdii galanta ka haytii ayin haddii tamajarayaalkii ayin haddii gaadiidley dhammaantiyo qaybojo shal bedelan ayin haddii ayin xarqaanley iyo reglamadka ee dhammaantiyo iyo gabdhihii muslimaadka haayayoona ama ganacsiga qiibku haaden ama walbarashada qiibku haadena faraha badan ay la kulumay dhamaantii may haayana xamlada wada deertay hadafana haayeen xamladii yahay may siin sheegay in tanfiid iyo bilaawado doona hadii ilaahay ara may siin sheegana in qeyb kunaga tan fulinta qeyb kunaga tan xamladan waxaa ka faa'iidaystay kumanaan muslimiin ah oo isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo ku nool degmooyinka deegaanada tuulooyinka iyo miyiga wilaayada islaamiga ee baay matanid abuuxasaan ardayda wax ka barata muasasada alxikma degmada tiiglo ee wilaayada bakool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho sida uu ku faahfaahinaya warkaasi walaalkeen cabdilkhani maxamed mu'asasada tacliimiga ah ee alxigma waxay ka mid tahay xarumaha waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta taas oo faraacyo kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga dhowaan booqasho aan ku tagnay xarunta mu'asasadaha ee magaalada tiyeglow ayaan kaga qayb galnay bandhig ay sameeyeen qaybaha kala duwan ee ardayda oo isugu jira caruurta yaryar iyo dadka waaweyn waxaana koox waliba uga tagnay fasalkooda ugu horreyn waa kuwan ardayda qaybta rawdada ah oo soo bandhigay cilmigii ay barteen kadib muddo hal sano iyo bar ku dhowaad oo ay wax ka baranayaan xarunta بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود واليوم الموعود وشاهد ومشهود لماذا خلقنا الله خلقنا الله لنعبده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ربك وبي الله ومن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم intaasi kadib waxaan gudaha u galnay fasalada kale ee dadka waaweyn kuwaas oo baranaya xirfadaha kala duwan ee qaybta ka ah mawaadda ka baxa xarunta waa kuwan qaar ka mid a haweenka oo ka waramaya waxyaabaha ay ka faa'iideen xarunta iyo heerka ay hadda marayaan anaa magacay faarima sanuur oo dheero oo kanool degmada tijeelo markii hore wartarooma kasaan hatana tanaw unan kasaano mare alxamdulilaahi muddo afar baloo ama dhere dhakadaan waana walnantoola korna mare marka hore walba makasaan dhanna meelan wareejawataa makasaan hatana hata meelaraa'isu maalin waa nagawaa saaka i abaaye i daraa'isu jilbaabla midaneen dhama ana dhakadaad muasasada alxikma qaybta xarqaanka oo kabarada oo dharka tolinka gabdhaha marka kooy wareejin hataa makasaan haddana maasha allah alxamdulilah saakooyinkii oo wayba saaran yihiin faashoonka iyo diraacyawal kasta waybaa ka tirsanaa ardayda muasasat alxikma degmada tiyaglow gaar ahaan waybaa baradayhi cilaansaar alxikmo waybaa noo koreetay qeyb kale oo cilaansaarka qolinjibid qeybta lama dufcadi lamaada aduun lana imbilaawi alxamdulilah ilaahay ka mahadsan gaar ahaan weliba ka mahadsan maktabad tarbiya watacliim daxaraka tashaawil mujaahidiin gaar ahaan wilaayada bakolo alislaamiya bandhiga ay sameeyeen ardaydan ayaa daba socda dhowr fatradood oo ay kasoo qalinjabiyeen boqolaal arday ah kuwaas oo qaarkood ku shaqaysanaya xirfadaha ay barteen halka kuwa kalena ay qayb ka noqdeen macalimiinta mu'asasada ah ee magaalada tiyoglow maasaned cabdilqani xamlada dacwiga irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si habsamada kaga socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan walaalkeena abusheeba ee faahfaahinaya maalintii labaatanaad waxay xamladaha irshaadul umma ilaa sabiili rashaad si dardar leh kaga socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan oo ka mid ah wilaayaadka dhaca bartamaha dalka soomaaliya waxayna lejinada wilaayadu u xil saartay xamlada kulana la qaateen ganacsatada degmada buqa qable iyagoona u sharxay xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay oo ay ugu horreyso waxyaabaha mamnuucaadka ah ee sida gaarka ah u quseeya ganacsatada midka koowaad taleefanada waaweyn taleefanada waaweyn waa mamnuuc qodobka labaad diishashka waxyaabaha aaladda oo la fiirsado diishashka waa mamnuuc qodobka saddexaad internetka internetka waa mamnuuc asna qodobka afraad muqaadaraadka noocyada kala duwan shan maraq digaagga nambarka lixaad bacaha nambarka toddobaad dharka anshax darrada lagu buufiyey nambar sideed ashyaada ay ku buufsan yihiin astaanta gaalada iyo murtadiinta mamnuuc waay nambar sagaal ashyaada laysku caddeeyo nambar toban iibinta waxyaabaha dhacay qaar ka mid ah ganacsatada degmada buqda ee wilaayadii hiiraan oo kulanka kadib la hadlay idaacadda islaamiga alandulus ayaa sheegay in xamlada ay dhaqan gelinayaan islamarkaana ay qaateen awaamiirta ay xambaarsan tahay xamlada annagu ah ganacsatada degmada buqaqable ayaa maanta waxaa kulan u yeelanay degmada buqaqable waxaa noo yeeray wilaayada islaamiga ah waxaan laga hadlayay xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ee kasoo baxday xarakada ee ka socotay wilaayaadka dhan waxyaabaha noolaga yeerina waxaa ka mid ahay qodobo dhowr ah oo awaamir oo lisfaraayo qodobadaas waxaa ka mid ahay taleefanada waaweyn sidoo kale waxaa ka mid ahay diishashka iyo internetka iyo muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan dhammaanna sidii awaamirtaas ay usoo baxday ayaan u qaadanay wilaayada islaamka ayaa noo yeertay inagoo ah ganacsatada degmada boqaqable kulankii meesha ka dhacay waxyaabo badan oo maaragtay aan iska sahlanaynay ayaa noola sheegay horta inay yihiin waxyaabo khatar ah waxaa soo baxay awaamiir awaamiirtii si duuduub ayaan u qaadanay ilaan qofka muslimka ah khiyaar ma laha haddii qaala allahu iyo qaala rasuulullah la dhaho maaragtay wax walba oo diinteena dhibaato ku ah ma dhaawac ku ah ma barmadow ku noqonayo ma qaadanayno mana yeelen marka horeba iska ilaalinayn insha allah taala wixii noola iftiimiina waa ka tilaabsanayna biidni illaahi tacaala Ee, waxyaabahana laga reebay sida dharka anshax darada ay ku buufsan tahay sida kuwa ilmaha banuuniga dheel ay qaataan oo magacyada gaalada ay ku buufsan yihiin ama christianitiga ay ku buufsan tahay insha allahu tacaala wax mamnuucu naga yahay mar dambana ma keenayno mana soo wadno biidni illaahi tacaala annagoo ka mid ah ganacsatada degmada boqaqable ee waa mahadsan tahay walaayada in ay noo qabato dowladaas maxaa yeelay bini'aadanka wuxuu ka kooban yahay naf iyo jir jirka wuxuu cunaa raashiinka naftana waxay cuntaa wuxuu ilaahay yiri iyo rasuulkiisa sidaas darteed maanta alxamdulilah meesha ajir baan xisaabsanay ee mataqaana qaala allahu wa qaala rasuul ayaanu lugudul akhriyey aad iyo aad ayaan ugu faa'iidnay ee waxyaabo badan ayaa nalaga reebay waxyaabahaas oo nacaf aan lahayn dhibaataba ogiye waxaa ka mid ah ee raashiinka dhacay waxaa ka mid ah raaj- alaabta laisku caddaynayo waxaa ka mid ah daawada dhacday
lajnada wilaayada islaamiga hiiraan u xilsaaran xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa tan iyo markii ay wilaayadu ku dhawaaqday xamlada socdaal ku maray degmooyinkii deegaanada wilaayada iyagoona kulamo ku aadan xamlada la qaadanayay bulshada qaybaheeda kala duwan maatirida busheyba warkii subaxnimona waragaynta dhegaystayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu